bismi illahi raxmaan raxiim awal mara intaa kadib waa ku salaamayaa adigu iyo dhegeystayaashaba salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha aada weydiisay aad baan ii soo dhaweynaynaa hadalka madaxweynaha waanuna ka filaynay inuu waktigeedii ku qabso doorashada waa laga hadlay oo siyaasiyiin badan baa hore uga hadashay in wakti kororsi jiro laakin de afka madaxweynehaynu raacaynaa waanuna soo dhaweynaynaa hadalka madaxweynaha waxaanuna ugu hambalyeynaynaa weliba ku taageeraynaa inuu waktigeedii qabto doorashada haddii laa yidhaahdo waxaa muuqata inay suroobi weyday nidaamkii la rabay afti dadweyne ama nidaamka xisbiyada badan waana markii labaad oo arrintaasi aysan hirgelin oo waad ogeyd doorashadii madaxweyne faroole inta aan la gelin qorshe saasaa socday madaxweyne cabdiweli gaas laftiisu waa ku howlanaa laakiin iyana uma muuqato inay hirgelayso waxaad ahayd afhayeenkii guddigii doorashada guddigii xulista baarlamanka puntland maxaa casharo aa ka barateen arrintaas oo aad maanta dadka reer puntland u sheegi lahayd maadaama doorasho la isu diyaarinayo waxaan filayaa solman arrintaa inaynu aada waraysiiga qaaday febrary two thousand fourteenkii bil kadib doorashadii puntland ee two thousand fourteenkii ka dhacday iyo xulistii baarlamaanka ee two thousand thirteen december bisha saddexdeed december saddexdeeda ilaa koob iyo soddonkeedii aanu kusoo hullay waxyaalo badan baanu maalinta aynu ka hadalnay waxaan xasuustaa inaynu sheegnay waxaa laga yaabaa in weli laga helo radio jarjir inaynu sheegnay in la bilaabo haddeer doorashadii one man one food haddii la rabo inay dhacdo in barosaskeedii tirakoobtii dadka diiwaangelintii xuruddii xisbiyada ay u taallo dowladdii markaa la doortay cabdiweli inay waktigaa bilowdo waxaad moodaa in laga gaabiyey dan kastaba ha lagala ahaadee oo aan hawshaa la qaban arrintaasi marka waxay u baahan tahay ama mid dhaqaale ha ahaato ama mid maaragtay howlkarnimo ha ahaatee in muddo ka hor la diyaariyo waxan oo la sameeyo tirakoob rasmiya diiwaangelin saxa yaa u xaq u leh inuu codeeyo yaa xaq u leh in la doorto waxyaalahaas oo dhan la diiwaan geliyo xisbiyada goor hore la furo hadda oo ay gebagebe tahay ama waktigii cabdiraxmaan faroolena sanadkii ugu dambeeyey bay ahayd baan u malanaya in la bilaabay haddeerna waxaad aragtaa in aan puntland weli ayan ka jirin wax doorashaa way jiraan ururo iyo la yidhi hadda hadda ururaa lagu dhawaaqay hadda sabtidii hore lasoo dhaafay baa ururo looga dhawaaqay garoowe oo isdiiwaan geliyey waana sidaas oo wax sanad ka yar baa haray marka ma kula tahay in arrintaa la hirgelin karo hadda
aad bay u adag tahay waayo waxaa loo baahan yahay in dadka la diiwaan geliyo in la ogaado tirada degmo kasta in degmooyinka dalkao dhan ay ka dhici karto doorashada oo gacanta lagu hayo waad ogtahay oo dee gobollaha maqan puntland sida dastuurku qabo waxyaalo badan baa ka horeeyaan u malaynaya marka sanadkan kuma suuroobi karayso laakiin waxaa loo baahan yahay in hadda la qabto la geeyo arrintaas golaha dowladda cabdiweli geeyo sidii doorashada u dhici lahayd habkay u dhici lahayd waxaana lagama maarmaana in lagu noqdo habkii deegaanada lagaga soo dooran jiray lix iyo lixdanka qof ee isimada iyo qabaa'ilku soo magacaabi jireen marka hadda waxay noqonaysaa uun habkii hore lagu noqdo dowladdu ay borosaskaa gasho baarlamaanka la mariyo la sharciyeeyo waxa la yidhi waxa la yidhi waxa la yidhi waxaa rabtid haddaad samayn weydid waxaad ka badin weydid baa la yeelaa marka ra'yo caamka iyo la eego waxay u waxay u muuqataa in waddadii hore lagu noqonayo lix iyo lixdanka ahayd taa lafteeda ma jiraan wax caqabada ah oo ku hareeraysan oo in laga hortago u baahan ama la xaliyo xilligeeda ka hor aad iyo aad iyo aad bay u jiraan arrimahaasi number one waxa weeye in baarlamaanka qofka noqonaya wakiil shacab noqonaya in la mariyo shuruudaha uu dhigayo dastuurkeenu waxay u baahan tahay in la muddo ka hor la magacaabo annaka markii bishii ugu dambeysay baana la magacaabay oo saddexdii december baana la magacaabay within toddoba iyo labaatan casho gudahoodna waxaa khasab ahayd in lagu soo dhiso baarlamaan waa in tii oo kale ayan bixin waxaa jira qabaax isku haysaysta waxaa jira dad badan oo ku tartanaya waxay u baahan tahay in la kala reebo oo waddo saxa lalo waxay u baahan tahay in la helo habraac ama sharci hadda dastuurku wuxuu qabaa in cod qof kasta codkiisa la qaado laakiin haddayan suuro gelayn waxaa loo bahanya in baarlamaanka la fadhiisiiyo ay sharciyeeyaan in habkii hore lagu noqdo waayo waa in waxay jiraan wax la raaco meel loo raaco waxaan xeer la raaco ay jirtaa maadaama dastuurku qorayo qof kasta cod iyo one man one vote waxa la yidhaha in la qaado dastuurku qorayo waa in arrintaa la laalaa oo lagu noqda dastuurku ansixiyaan in habeelaa lagu noqdo oo habkii deegaanka ama beelaha ama isimada wax soo magacaabayan lagu noqdo waa in isimada khilaafkoodii iyo wuxoodii baa jira waa la ogyahay waa in muddo ka hor la galo si loo dhameeyo inaan wax carqaladay ka iman doorashada
wa tahay ugu dambayntii su-aal mawduuca ka baxsan haddaan ku weydiiyo waddanka imaaraadkaad joogtaa baryahana waxaa aad u taagnayd arrin ay sheegeen madaxda hay-adda d b wall shirkadda d b wall oo dekedaha maalgelisa oo ka dhalatay heshiiska dekedda berbera arrintaas aragtidiina bal ka warran soomaalidiina imaaraadka joogta waxaa isku khaldan d b well iyo imaaraadka soomaalidu isku khalda d b well waa shirkad ganacsi shirkadda ganacsigu meeshay doonto bay ka ganacsan kartaa meeshay danteeda u aragto afka ay ku hadashaana ma aha af dowladeed marka ma aha in waxa d b well samayso aynu inaku markaa dusha ka saarno dowladda imaaraadka waxaad og tahay maalinta d b well ay heshiiska gelaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuu joogay abudabey wuxuu la fadhiyey weliyal cahadka ama ninka dhaxal kale ee dowladda imaaraadka marka waa lagala hadli kari lahaa dowladdu iyadaa xaq u leh inay ka hadasho siday u ilaashanayso midnimadeeda siday dhulkeeda iyo kheyraadkeeda u ilaashanayso iyadaa xaq u leh
laakiin dad badan ba waxay leeyihiin dad badan haddii shaki jiro shaki jiro in dowladda imaaraadka shirkadda ay wax ku leedahay oo kale waxay in mowqifkeeda la weydiiyo dowladda imaaraadka laakiin sida haddeer waxaa jira sharaa'ig badan oo boosaasadaa kula joogaad caawa ka hadlaysid oo beesha caalamka ama maraykanku bishii hore ka soo saaray ridoodho soomaaliya laguma eedayn shirkad baa la eedeeyey qof baa la eedeeyey inaku waxaynu xaq u leenahay shirkad inaynu eedayno inaynu qof eedayno laakiin qofku ma metelaa dowlad mise ma metelo arrintaas weeye inay soomaalidu isweydiiso anigu waxaan qabaa inayan dowladda imaaraadku ayan maselin d b well maselin marka d b well sidii loola xisaabtamayo laakiin waa shirkad dawli a baa waa waa shirkad engineer kaa dhex gale shirkad madax banaan iyo shirkad dawli ah waa kala laba soo maaha waa laga yaabaa inay masalan ku leedahay dowladdu shirkadaha imaaraadka ka jira inta aan ogahay waxa ugu xoog weyn marka bitoolka laga yimaado shirkadda isgaarsiinta shirkadda isgaarsiinta qof kasta oo imaaraadka ku nool ama dhaqaale haysta waa maal gashan kara sheer ka iibsan kara d b welna waa sidaas oo kale waxay wax ku leedahay soddon dekedood oo caalamka ku yaala qaar horaa looga soo eriyey marka waa shirkad dowladdu waa laga yaabaa inay saani ku leedahay laakiin waa shirkad baraydida madaxdeedana ay dad ajnabihi ka mid yihiin saamiyadeedana ay ajnabi leeyihiin marka dowladda waa iyada xaqula dowladda soomaaliya isay wax u difaacanayso imaaraadkana way weydiin kartaa mawqifkooda laakiin d b well iyo imaaraadku waa kala labo